gudoomiyaha xisbiga mucaaridka iyo cid injineer faysal cali waraabe oo ka mid ah guddidii uu madaxweynaha somalilan oo shalay u magacaabay guddida ictiraaf raadinta somalilan ayaa maanta waxa ay warbaahintu wax ka weydiisay dareenkiisa ku aadan magacaabista uu madaxweynaha somalilan u magacaabay inuu ka mid noqdo guddida ictiraaf raadinta somalilan gudoomiyaha oo dareenkiisa ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin horta marka horeysa waxa weye de somaliland qodobka ugu weyn ee markii xoreynta laga baxay ee waddanka ilaahay subxana wataala gacanta inoo soo geliyey qodobka koowaad wuxuu ahaa in la xoreeyo ka labaad wuxuu ahaa in goonistaaga in la soo celiyo ka saddexaad wuxuu ahaa in ictiraaf la helo saas sababta waddadu inoogu samaysnaa qodob waxa weeye qodobkii ugu muhiimsanaa oo dal aan la ictiraafin si u raaqraaqa way adag tahay marka in laga shaqeeyo amba guddi ha ka shaqayso amba ha ka shaqayso wasaaradee waa arinta muhiimka ah ee loo baahan yahay baa weeye guddidan la sameeyey waxaan arkaa inay tahay guddi loo baahan yahay waana soo dhoweynaynaa inkastoo imanka aad moodid maqanaysaay in lala daahay